أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah gudoomiyaha kooxda riddada ugu magacaaban gobolka gedo ayaa sheegay inay dhisayaan maamulka madax bannaan murtad axmed madoobe mid ka mid ah wasiirada kooxda riddada ayaa eedeyn kulal u jeediyey xubnaha mucaaradka ku ah kooxda riddada gurguurte maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlo caafimaad ah u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka iidaale ee wilaayada baaye murtaqo ballaaran oo looga arinsanayay waxbarashada ayaa lagu qabtay degmada tiyoglow ee wilaayada bakoola maktabka dacwada wilaayada gedo ayaa dowlo diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoosta degmada ceelcadde ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan gudoomiyaha kooxda riddada ugu magacaaban gobolka gedo ayaa sheegay inay dhisayaan maamulka madax bannaan murtad axmed madoobe faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkii nuur cali wasame abusheyba gudoomiyaha kooxda irdada soomaaliya ugu magacaabana gobolka gedo murtadka lagu magacaabo cabdulaahi shimbir ayaa isagoo ku sugan gudaha magaalada garbahari sheegay in kooxda irdadu ay doonayso in maamul cusub oo ka madax bannaan kan axmed madoobe ay ka dhisto gobolkaasi wuxuu shimbir sheegay in maamulka cusub ee kooxda irdadu doonayso inay ka dhisto gobolka gedo xarun looga dhigi doono magaalada garbahari taasoo sii xoojin doonta khilaafaadka gacanka hadalka maraya ee ka dhex aloonsan axmed madoobe iyo xasan garguurte waxaan kusoo arkay dowladda inay rabto inay maamul dhisto halkan dowlad laga dhiso madaxweyne lagu doorto horey laga aqoonsado haddii ilaah yidhaahdo wixii tacaamul ahay oo lala tacaamuli lahaayoo madaxweyne istayt ugu baahnaa dowladda isaga la tacaamuli doonta walaacyo badan oo kalaa jiray oo ku aadanaa arrinkaasoo ahaa ama cid ay dowladdu wadato iyadu ay dusha nooga keentaa taasuna hadda ma jirin oo cidaad adinku doorataan od keensataan baa madaxweyne laga dhigi doonaa halkan ka noqon doonta insha allah waqtigeedayna gaari doontaa ayaduna marka shakigaas meesha kuma jirin ama cid un xamiid ka rasay oo dowladdu ay wadato madaxna laka saaraadi iyaduna way soo dhammaatay intaasaa yuu madaxweynuhu kasoo bixi doonaa halkaas kasoo bixi doonaa markaan intaas kusoo koobo oo rabitaankii dowladda iyo hadafkeedii iyo say u socotay weliba deg deg badan uu ku jiro ka muuqato arrintaas arrin si deg dega looga dhammayn doono oo intaan disembar la gaarin in arrintaas dhammaan doonto waxaa la sugahayay wasiirka arrimaha gudaha oo ku maqnaa meesha la yidhaha lascaanood markuu yimaadana broseska la bilaabaya insha allah shaqadii baa la bilaabaya mar waxbaa kusoo noqdo isagana waxaa la filayaa inta bisha ka dhiman inuu kusoo gebagabeeyo arrinta waqooyi bari haddii ilaah yidhaahdo mar haddii maamul la dhisayo dowlad la dhisayo dowladda la dhisayo waa jubbaland dadka kama lihin laakiin marti baa naloo yahay annagaa naloo imaanayaa magaaladannadi baa la imaanayaa magaaladeeda annagana maamulka waa lagu dhisayaa halkaanaana magaalo madaxa loogu sii shaqayn doonaa dowladdu halka imaan doontaa halkay wax ku dhisi doontaa dowladdii la dhisana halkay ku shaqayn doonta arrinta uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha maamulka kooxda irdada ugu magacaaban gobolka gedo ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka shaaldirarka jubbaland maxamuud sayid aadan oo ka qaylidhaamiyey maamul cusub oo kooxda gurgurta ay ka dhinac dhisayso maamulkooda hadalka murtad shimbir ayaa muujinaya inuu kasii darayo khilaafka xooggan ee ka dhex taagana kooxda irdada gurgurta iyo maamul goboleedka gaaliraaca ah ee jubbaland mid ka mid ah wasiirada kooxda riddada ayaa eedeyn kule u jeediyey xubnaha mucaaradka ku ah kooxda gurguurte walaakiin cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa murtad axmed jeego oo ka mid ah golaha wasiirada kooxda riddada islamarkaana ah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda riddada ayaa weerar afkah ku qaaday mucaaradka xasan garguurte waxa uuna ku tilmaamay jawaasiis u shaqaynaya dowladaha shisheeye isaga oo si hadlaya ayuu sheegay inaysan aqbali doonin hanjabaadaha iyo hadallada uga imaanaya kooxaha mucaaradka waxa uuna sidoo kale ku tilmaamay qabqablayaal dagaal shabaab xaaladoodu say ahayd maanta shabaabkii waa ka soo xoog waa ka xoog badan yihiin intii khalkhalka amni waxaa ka mid ah in dalka meelo badan oo ka mida colaado xukuumaddu sababtay ay ka jiraan waad ogtihiin baan u malaynayaa gado dagaalada ka dhacay raas maxaan dhahdaa raas kamboni beled xaawo iyo meelo la mid ah ilaa magaalada xamar nafteeda ay ciidamadii ciidamo soomaaliyeed isku laynayaan waa khalkhal amni marka laga soo tago xaaladda aynu ognahay oo xamar iyo dalka intiisa badan ku sugan yihiin magaalada xamar uusan qofka caadiga ahi siduu rabo u socon karin ama u noolaan karin khalkhalka legitimacyga waa soo sheegnay oo waxaa weeye ama khalkhalka sharciyadda xukuumaddii waxaa ka dhiman wakhtigeedii siddeed bilood lamana oga si doorashada soo socota ee u dhici doonto hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay kooxda garguurta iyo mucaaradka riddada ay iswadaarsanayeen hadallo kulul khilaafka ka dhexeeyana uu cirka isku shareeray maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad ah u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka iidaale ee wilaayada baaye warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa si habsami leh uga socda dowraadkii dhinaca caafimaadka ah oo ay iska kaashanayeen howlwadeennada ka socda maktabka dhexe caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin si gaara qaybta faydhowrka iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay dowradan oo si guud looga hadlayo muhiimadda faydhowrka iyo talooyin ku saabsan xagga caafimaadka markan waxa ay gaartay deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo iidaale dadka ka faa'iidaysta dowradan ayaa isugu jira culimmada deegaanka odayaasha dhaqanka ganacsatada macallimiinta dugsiyada qur-aanka macallimiinta macaahidda misbaaxi umul qura waxaana jiha kastoo lagala hadlayey waxyaabaha sida gaarka u quseeya idaacadda islaamiga ee andalus ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowladda xagga caafimaadka ee lagu qabtay deegaanka iidaale markaan faydhoorkaas lama bere oo dowro anin qooday lamaadaas beri walaalayaal faa'iide badan la kulum dhinacii horta awalan nadaafadda walana ninku tilmaamay haddii un ana afki culmadii maskaal bulshadii una ka hadalaan may balana nadaafadda nebi maxamed baa nin sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi imaanka qayb kumadana ay yihiin tan kale mayba walaalayaal weligeey walana nusku fiiriyaan dhinacaga caafimaad ahaan ah oo ka buraarigayaa jiraan si tarbiyada ciyaalka saxaasaska saxaafadda walbadanno wallaahi alcadiim cabdiraxmaan shiicali la ereey maylinka koonfuriya macalin karbaasha linka koonfuriyay lamadan bere faa'iido badan yaa la kulmay dhinacaga faydhoorka la rabo bulshada idaara ka nool may baan ka baaqay insha allahu tacaala xareed gee walba may la ereey jidma taalasu inaad ku faa'iidaysadaan walaalkan oo xarakatu shabaabul mujaahidiin hadarti mayba nambar kow ku faa'iidnay macalanka waxyaabaha dhiinku baahiyen qaabkii owlaadas aan la dhagamad lahaayey amba ubadka iswalbaraw aan tarbiyi lahaay mayba kumadaha macalanka inii owlaadaha ku hormaryo owlaado usafiiriy daymooda owlaado kii harumoysidi mayba kii dharshay wasaglay kii wijijay handhagna mayba owlaadana haxaadaridooda sasaaska ogaada dhanagaasna dhanaga oo mayba nadaafad ahaanna owlaaduus ambaar anina macalimiinta magaalada lay kuma dano safayla aan ku faa'iidaysani koley caafimaadkii faydhoor shay iyada handhawaayni marka safaylan aan ku faa'iidaysani marka haddana ani oo mayla raaysu sidii sukudaron la yoorani walaaya insha allah yaa rajeeyaan aad iyada maatantiin xarakadii dhammaantay waayaan mahadnaqaan insha allahu tacaala bacdallaahi wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum sidoo kale howlwadeennadan ka socday maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin si gaara qaybta faydhowrka waxay talooyin xagga caafimaadka ay siiyeen dumarka muslimaadka ee wax ka barta maraakiista deegaanka iidaale ilaahay subxaana watacaala iyo mahad ii shukriya maan iskule mar ka hor uma xarakada mujaahidiinta al-shabaab yeeshale mehanindirtayha nimanku socda ini oo gebro muslimaadka iyoon faa'iideeyan caafimaadso waxyaabihii caafimaadso kasii jaro lahaayee oo daa'imka haada lahay dowradii markina nin akhri kubacda ilaahay subxaana watacaala ajari xasanaad lahan koobukan hakusii walaalkii nin akhriyahay waxyaabaha unu ku faa'idnimayba haytayhe ini oonaytoo unka horayta biyo ini la nadiifiyo ama jeermis dili la kasuubiyo jeermisa biyo la dilsado biyo warto oo kale ceelasha oo kale oo yoon wadaanta la hakajiido oo kale ini onayto biogasayti jermis dilo lansuubi waxyaabaha unu kufaainimay kumid haytay biogasayti ini la hagaajiyo lusuubi maadaama ilaahay subxaana watacaala ari wajcalnaa min almaa'i kula shayin xayin afalaa yuuminuun shayganku horey oonayto dadka ummado ku noolyin ini bii'ayin kudib waxyaabaha kale unu kufaa'idaysnimay kumid haytay ini oonayto raashinka dhiyi unan isticmaalna ama kale raashinka oonayto caafimaadka banin fay lahayn hab ay dhine hoo fado sida bariiska iyo baastada iyo saliid cadayda oo kale walilimide wali ku faa'iidaysanayha inuuna isticmaalno dalaqa ha ku bahi ee magaalooyinkaana ama wadankaana hasaaro sida galeyta misigada digirta looska sisinta qamadiga iyo walilimid eh oo wadankaana hasaaro inuuna isticmaal caafimaad ahaan an wanaagsanyiin haaninka dhagami nooweel aan eeda anka faa'iidaysani dhowaana iyo eed markii sidan oo kale howlwadeennada qaybta faydhowrka ee ka socda maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dowro caafimaad ay u qabteen bulshada qaybahooda kala duwan ee ku dhaqan degmada buulafullay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay martiqo ballaaran oo looga aarinsanayay waxbarashada ayaa lagu qabtay degmada tiyoglow ee wilaayada bakoorla xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa inoo faahfaahinayaa mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dhowaan soo qabanqaabiya multaqi cilmiyeed aada u ballaaran kaasoo ay kasoo qaybgaleen dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool multaqahan waxaa looga hadlayay in bulshada iyo wilaayada ay isku tiirsanaadaan islamarkaana ay iska kaashadaan waxbarasho taya leh si looga badbaado in caruurta la geeyo magaalooyinka cadowga uu maamulo kuwaasoo laga carabaabay muqdisho baydhabo beledweyn iyo xudur waxaa multaqahan oo qaatay wax ka badan shan saacadood barbar socday niqaash iyo talooyin ay isdhaafsadeen mas-uuliyiinta wilaayada iyo bulshada ka qaybgashay multaqaha sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo munaasabada multaqaha ka hadlay ayaa sheegay in gaalo burcad ah ay dhacday waxbarashadii islaamka isagoona intaasi ku daray in wilaayaadka laga hirgeliyey waxbarasho taya leh oo gaarsiisan ilaa heer jaamacadeed niman burcad oo tuugaa yana dhaangana nimanka laraw hadda unesco oo walbarashada maylarahay manaahijtun hadda la sheegay oo kufriga ka salaysan galanta kahayd unesco amee la asaasay amee koyti horta koor qabtana ya kun sagaal boqol afartan ilitya la asaasay kun sagaal boqol afartan iyo lixdii meegaal kuroog unesco may fadaana da'dii awaano fadaan ya toddobaatan iyo sagaal sano waa hawl yar umana oo basiid eh marka adduunyadun hortiyo wala laha barada jari ha dhaganayti marka may waa walaayo boobeena dhayan marka niman tuuga eh oo culumtii unu lahaynin noo dhaceen iyo haddana may leeyihin walaawan maana insha islaamka ma gordow marka may walaalyaal mayna jeedna gaalo dhinisha wal munoojara wadanka anola ka hele dugsiyada sare walaawan laka dhikada lankisaynas fado dugsiga sare wilaayaadka ku furun walka dhikada sida buulufulaa iyo jilib wali lamada inta dad bal waaysiyima wal fure diyaaru banaa jazaakum allahu khayra jazaa intaasa kelimad ha kagabagabaaye markii multaqaha uu soo gebagaboobay waxaa noo suura gashay inaan la hadalna qaar ka mida bulshadaee multaqaha ka qayb gashay kuwaasoo isugu jiray culummo nuqabo waalidiin aqoon-yahano iyo ganacsato meelumayba ka dhigay niqaash eed muhiim ah eedba marka walbadan lanka aftiimiyey walbadanoo markaa daah saarnaay ballaqu qaaday eed baa inis afgordeen wilaayadii iyo shacabkii maylalku hadalaaya marka owlaadan landaraayo walbarashada magaalooyinka gaalada haysasa sida baydhabo iyo xamar iyo beledweyne iyo keyrshoba marka arrintaasayna wal falanqeeyey bulshada hindhoofeyti marka eed iyo eed baa marka lanka barwaaqabay barwaaqa baa ka dhigaydi faa'iido badan ba lagu helay eeda lanka lanka caafimaaday sacadalla ku ballaawo horta wali hordhaan wana aaminsnayni wal anhaayni ya fahani onaguna dhalna ini horta may boohaha ini un meelacdow ka tale un anka darna yaxani bati ilaahay fadishay waxbarasho haddii hoose haadafadi haddii dhaxhaadafadi haddii sar haadafadi ini walaayati islaamka geekol ku hergeli waana may badhanin ballan qaabahaya yaa aragaahayna eed iyo eed aan ka faraxsagna waana hadhowaayana boqolkiiba boqol iyo hadhowaayana in badan wibwaa baaha teegnaytay walaayada islaamka ilaa inu haddee naqaasha oognin qob soomiyo alxamdulilah ka faraxsagna arringo eeda fayla maasha allah ka ganacs ahaan ka waalad ahaan ka bulsho ahaan barnaamij ogeekalahan iskashal heri mahayna hoolka eedaan buysanaay كلي ganacsadaya insha allah may ballan qaadana haddii ilaahay era intii kale weyn iyo danka qaada multaqahan waxaa ka soo baxay faa'iidooyin badan oo ay xambaareen bulshadii ka soo qayb gashay gaar ahaan waalidiinta waxayna waalidiinta nabadoonnada ganacsatada iyo culummada ay ballan qaadeen in carruurtooda ay ka badbaadinayaan manaahijta gaarada laga soo minguuriyey sida yunesko iyo wixii la midka ah islamarkaana ay ku dadaalayaan sidii dugsi sare loogu hirgelin lahaa wilaayada islaamiga ee bakool taasoo wilaayada ay ballan qaaday in la hirgelin karo haddii la helo ubad wax la baro maktabka caafimaadka wilaayada gedo ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelcadde ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen caziim carafaata
waxaa si habsami loo socdo silsiladaha dowraadka diiniga uu qabanayo maktabka dacwada wilaayada islaamiga gedo taasoo loo qabanayo bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoona deegaanka ceelguud ah deegaan hoostaga degmada ceelcadde xarunta wilaayada islaamiga gedo ka bilaabatay dowraad diini ah oo loo qabanayo ragga iyo dumarka taasoo si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada ku nool deegaankaasi idaacadda islaamiga andalus ayaa tagtay goobaha ay ka socotay dowraadka diiniga ah iyadoona wareysyo kala duwan la yeelatay qaar ka mid ah ragga iyo dumarkii ka faa'iidaysanayay dowradaasi waxayna ka warbixiyeen dowradda iyagoona si weyn u soo dhoweeyey duruusta ay ku qaadanayaan ما هي العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كم مراتب الدين مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله waxaa weeya dowro fiican yaa noo bilaabatay degmada ceelguduud si wanaagsan yaa culummada yaa noogu soo dhoweysay toddoba casha yay noo soconaysaa si wanaagsan annagana deegaanka ceelguud ay u soo dhoweeyeen si wanaagsan aan u baranaynaa aad iyo aad yaan ugu mahadinaynaa waana u baahan nahay waxbarashada maaragta saa'idka in noola sii fadiya kasii faa'iidaysana waxaa noo bilaabatay dowro wanaagsan ee culummadana noo keentay allah barakeeyo waa ku faraxsannahay in nala soo gaarsiiyo dowladda aad ugu faraxsannahay inaan wax baranana waa jecelnahay aad ma ugu baahana dowladda ilaahi subxaanahu watacaala aan ku mahadinaynaa dowladdana soo gaartay oo aad iyo aad baahi weyn aan ugu qabnay haddii aan nahay reer ceelguduud insha allahu tacaala waa soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala bulshadana aad iyo aad bay ugu faraxsan tahay wayna soo dhoweeyeen ilaahi subxaanahu watacaalaana ha barakeeyo ragga dowladda bixinayo iyo mujaahidiinta dhammaantoodba walaal maasha allah waxmaan dowladda waan soo dhoweynaynaa waan ku faraxsanahay in badanna waan sugaynay waan ku mahadsantihiin adinka wilaayada noo keentay waxaan ku qaadanaynaa cashiro waa noo bilaabata maantayto aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynaynaa dowladaas soconaysa muddada toddobada beri ah waxaan rabnaa markasta inagula soo celceliyana aad baan u rabnaa maasha allah aad baan ugu faraxsanahay dowladan bilowgeeda marka markastana inagula soo celceliyo oo noogula soo celceliya aad ayaan ugu rabnaa dowladan walaalaha ayaan ka rabnaa waxaan joognaa deegaanka ceelguduud waa aad iyo aad baan waxaan ku in soo dhaweyneynaa waana faraxsannahay ina maanta kitaaba iyo cashiro ay noo bilowdeen dowladda maanta noo bilaabatay oo noola soconayso toddoba beri way mahadsan yihiin macalimaanta iyo intii maxaan ku radaa noogala soo qayb qaadatay oo noo soo dirtay walaayada oo aad baan leenahay inta kaleetana kusoo biireyna annagana aad baan ugu faraxsannahay insha allahu raxmaan waxaan rajeyneynaa inay si wanaagsan noogu dhammaadaan ilaa kitaabo badan walaayada aad iyo aad baan ugu mahad celineynaa iftiin badan baa noo iftiim ilahi baa ku mahadsan maktabka dacwada wilaayada islaamiga gada ayaa muddooyinka dambe wada dardargelinta dhanka dacwada ah iyadoona si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada ku dhaqan degmooyinkai deegaanada wilaayada islaamiga ee gado mahadsanid cazaama warkii duhurnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh